noocaas yeelay maka tanna culimmadu waxay raajax yeeleen waa an tajmacu bayna aluktayn oo umuuro dhowro imaka halkan aynaan kuba sheegayna noo dambeeyay ku raajax yeeleen taasi maxay keentay cumuumkii waa an tajmacu bayna aluktayn in la qaato oo hadday guur tahay iyo hadday malkalyamiinba tahay ma banaana inuu nin dee laba dumar oo walaale isu geysta istintaa isugu geysto amaa tan kale cumuumkeedii banaynayay suuradan baa laga saaraya marka maxaa lagu koobaya wixii aan kayr luktayn ahayn wixii aan walaalo ahayn labadaa walaalo ahayn ayaa dee taas ama ciddii dee ayay u banaanaysa bal markaa suuradaa weeye marka mid kastaa dhinac ka caam yahay maya dhinac ka khaas yahay caamna dhinac uu kaba yahay ee caamkii wax ka labadii dhinacba dee soo hoosgeliyaaba masalad imanayso midba caamkiisu dhinac ka soo gelayo ay isku meeshii tacaarudku yimaado marka waxay noqonaysaa waa tarjiixun wax kalma jiraan laakiin tarjiix wuxuu noqonayaa labada caam kooda la raajix yeelo ayaa kii kale lagu khaas yeelaya taas baa wey bal mihaal khayr baan idin siiyey un wain kaana ay kullu waaxidin ama marka wain kaana ama kullu waaxidin minhumaa caaman min wajhin wakhaasan min wajhin aakhar fa yukhasasu cumuumu kullu waaxidin minhumaa mid kastoo iyaga kamida cumuumkiisa la khaas yeelaya bikhusuusi alaakhar oo kolley dhab ahaan waxa weeyaan labada caam baa lakala raajix yeeli kii la raajix yeelo mid ahaan baa cumuumkiisa la khaas yeelaya kolley deefsan idlaaqeeda ma noqonaysa bal insha allahu tacaalana waxyaalo way noo iman doonaan sharaxa iyo ama umuuro kala dambeeya wallah subxana watacaala ala raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf lmursaliin sayidina wamawlaana muxamed nabiy lmiya cala alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna wla tajcal fima calamtana wabalan calayna alijmaacuun ijmaacii ayuu fasalkiisii ama mabxadkiisii kan yahay ijmaacu bal xagga horta waa daliilkii saddexaad ee adiladii marka la eego shareicada ee la isku waafaqsanaa kaba mid ah oo labada ka horeeyey waa qur-aankii iyo sunnihii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isaguna waa daliilkii saddexaad kolley qiyaaskiina waa inoo dambeeyaayoo daliilkii afraad noqonaya adiladii iyada khilaafku ama bayn ahlicilmi kaba taagnaa kolley qowlka saxaabiga oo kale iyo taasna yaanu wada keenin qeybtaase waxbaa inooga iman doona oo kaasna waan arki doonaa xagga luqadana ijmaacu kolley laba macno ayuu ku yimaadaa midi isagu waa alcasmu almusamamu calaa ficli shay ama cala alamr waa goosashada uu cid ama jamaaco kooxa noqoto ama shaksi ay wax uu goosto ee waxwaya inuu ku talagalo taas casmiga waa la yidhaha qur-aankana waaba kusoo noqnoqday macnahaasi marka casmi musamam calayhi marka laguba fasirana ruux keliya xaggiina waa ka suurtagalaa dee jamaaco xaggoodna arrinkani uu kaba dhacayaa kolley taasna waxay noqonaysaa waa dee ruuxii oo bal fikirkiisii iyo hamigii iyo khawaadirtiisii isu geystay oo markaa wax goostay ama jamaacadii macnaha imaka halkan maqsuudka ee loo jeedo ijmaacna ama calaaqalale macnahan istilaaxana ma aha macnaha labaad dee waa itifaaq wax la ysku waafaqo kolley waana macnahan dee imaka halkan aan kuba arki doono tacriifkiisa macnahan sharcigiiyo istilaaxuna uu dee munaasaba iyo calaaqa laba leeyahay hadday dee itifaaqaa tahayna shaksi keliya xaggii kama yimaado taas jamaaco iyo koo xaggood buu kaba imanayaa iyada nooca itifaaqa oo ls lagu heshiinayo markuu ijmaac ama ajmaca ay bimacnaa dee ay tahay casmigaas luqa ahaan mafcuulka toos ugu qaataa qur-aankaba way dhacday iyadoo dee xarafkan xarfu jar ee cala ah uu ku gudbo oo dee ajmaca calaa kada ama ajmacu calaa kada taasna waxa weeye waa caadi oo labaduba luqada way kuba sugan yihiin ama iyada ha markuu bimacna itifaaq yahay ficil mafcuul toosuma qaato waxaa kolley ka dambaynaya uun waxa weeyaan calaa ama xarafka ajar buu ku gudbi karaa ama uu kuba gudbayaa taasba weeye bal taasi waa lafdigan ijmaac waxyaalaha xaggan luqadiisa kuba tacalluqsan ama xagga isilaaxa waaba kan wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wa ama alijmaacu ijmaacu fahuwa ijmaacu itifaaqu culamaai اlcasri kolba waqtigaa dee ijmaacu dhacaya weeye casriga iyo zamanka culimadiiska isku waafaqooda ay isku waafaqaan baa la yidhaa ama uu yahay calaa xukmi alxaadisati dhacdo iyo waxdee masale oo sharcioo soo darisay ay wada eegeen bal masalan taas xukunkeed ay isku waafaqaan taas baa ijmaac uu yahay isagaa tacriifkii qaybo ka miday noo sii fasiraya oo wuxuu yidhi wanacnii waxaan ula jeednaa bilculamaa'i culimada halkan isku waafaqooda waxaan ugula jeegnaa ma kuwa culimada ay isku waafaqayaan ula jeednaa alfuqahaa'a dadkii cilmigan fiqiga aqoonta sare intay u lahaayeen xadd alijtihaad ka gaadhay taas baa loolala jeedaa ee dadkii iyagu xataa cilmiga hadday wax ka yaqaanaan muqallidiinuun ahaa aqwaal cid kale leedahay uun dee waxa weeyaan dee intay taa macrifo u yeesheen hadday xataa dad wax uga sheegaanna taasun arrintoodu ahayd ama dadkii cilmi kale aqoon sare u lahaa laakiin cilmigan aan heerkaa kaba gaadhsiisnayn ama dadkii dee dalabadii cilmiga iyo dadka dalabo cilmiye bal waxa weeyaan waqtigaas aan heerkaa gaadhin qolooyinkaas oo dhan loolama jeedo dee cawaamna hadalkeed baddaan ee waa dadka culimada waa fuqahada halkan waa qolooyinka dee aqoontoodii iyo ay heerkay ka gaadheen keenayo inay mas'aladii timiye dhacdadii iyagoo adiladii sharciga eegaya ay xukunkeedii bal kala soo baxaan adilada sharciga ee caamka ah heerkaasna gaadhsiisan taasaan ula jeednaa buu leeya markaa culimadu waa kuwaasi maha culimo oo dhan wanacnii waxaan ula jeednaa bilxaadisati xaadisadana waxaan ula jeednaa alxaadisata asharciyata waa dhacdadii ama masaladii soo darisay ee sharciga ahayd waayo dee waa masalada xukunkeedii sharciga ahayd ay eegayaan ay markaa wax isku raacayaan ama xalaalnimadkeed ama xaaraamnimadkeed waajibnimo sunanimo ibaaxo qol umuurahaas taas baa loola jeedaaye masale kale oo maradkeediii halka loo celinayaa ama lugo ay tahay ama cilmi kale ay tahay ama arrin caqliga ay tahay iyada taas ta loo jeeda ma aha bal taas buu idhi markaa tacriifkii waxa weeyaan waa dadkii casri ama culamaa ulcasri oo uu inoo fasiray isku waafaqe ay isku waafaqayeen mas'alo iyada daariya oo ay eegayaan xukunkeeda ay iskuba waafaqeen taas baa waxaa lagu magacaabaa ijmaac baa lagu magacaabaa bal tacriifkiisu kaa weeye oo tacriifkii marka xaggii itifaaqnimadan maxaa meeshii baxaya haddii inun khilaaf jiro oo bal matalan dadkii iyagu heerkaa gaadhay guud ahaan marka la isu wadageeyo mid ama wax ka badani masaladii aragti kale ay ka leeyihiin dee qowl aljumhuur iyo waxaa laba yidhaahee ijmaac maaho iyada taa itifaaq wujuud alkhilaaf xataa shaksi dee ehel u ahuun inay khilaaf kasta muctabar maahee halkan aqoontii dee ama ijtihaadkeeda hadduu diidan yahay oo aragti kale ka qabo iyada markaa ijmaac ma guntamayo oo lafdigii itifaaq bartaas inta kale laakiin waa kaa inoo fasiray waijmaacu lummati wa ijmaacu haadihi lummati ummadan muxamadiyada ah waa taas ijmaaceedu xujatun xujo weeye duuna gayrihaa iyada kayrkeed agti oo sokadii iyo wixii kale ummado kale ahaa isku waafaqoodii dee iyaga majmuucoodan cismo ahaan iyaga ugumay sugnaan oo dalaala waa kuwa iyagoo rusushii kaleba beeninaya dalaalo iskuba raacaya marka ummadaha kale ijmaacoodu ma laha arrinkan ama waxa weeyaan dee inuu daliil adiladii sharciga ka mid yahay isaa dee ijmaaca ummaddu uu yahay waa ummadeennan ijmaaceedu xuj buu noqonayaa bal markaa wuxuu inoo bilaabayaa masaa-ishii ijmaaca kuba tacalluqsanayd tacriifkii waa inoo dhameeyey kollayna malaa wax muhima oo xaggaa tacriifkiisa ka maqan oo tacriifka ay culimmadu kuba daraan waxa weeye itifaaqu culamaa alcasri waa bacda nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay dabadii iyo intuu dhintay dabadeed waayo intii uu noolaa dee qowlkiisa ama sunnihiisa ayuunbaaba daliilkii ah ijmaac ama itifaaq dadkii fatwoonayay ee saxaabadii kaba mid ah ay wax isku raaceeni ma keenayo wuxuu markaa keenayo oo san ah in la raacay inay laazim noqonayso waqti amay jirin macnaa adigu ijmaac ma guntamayo rasuulkii ilaahay xayaatadiisii ma guntamahayno waa dabadii wuxuu guntama uun ama isaga intii uu noolaa ijmaac ama itifaaq iyo waxyaalaha wax laysku waafaqay oo dadkii rasuulkii ilaahay way jireen cahdigiisii saxaabo fatwoon jirta ay wax isku raaceen oo hadhow markaa deli xukum sharci oon la dhaafi karin noqda taas iyadu waqtigaa may jirin bal markaa masaa-ishan uu halkan inoogu sheegay ta ugu horeysa waxa weeyaan ijmaacu hadduu noocaa noqdo oo culamaa ul casri ay xaadiso sharciya xukunkeed isla meel dhigaan ay wax isku raacaan oo cid khilaafsani aanay jirin ijmaaca la helo horta xujuu noqonaya ijmaaca ummaddu markaa xujo weeye duuna hayriha ummadii kaluu kuba saaraya xujadu waxay ka dhigantahay waa daliil sharciya oo cid kol haddii ijmaacaasi guntamo aan la khilaafi karin ee in la raaco ay laasim noqonayso waliqowlihi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii baa u daliilo uu yidhi laa tajtamicu kuma kulmayso ummatii ummadaydu calaa dalaalatin baadi iyo hallow kuma kulmayso oo dee intaa ummaddu ay jirto inta aan qiyaamo la gaadhin ee ummaddanay ummadi kama dambayse ay jirto ama aan la gaadhin waqtigaa qiyaama dhowaanayse wixii mu'miniinta ahaabaa ruuxdooda mar la wada qabanayo aan la gaadhin waxaa la helayaa un daa'ifo muslimiintii ka mida oo iyadu xaqii ku taagan ayaa la helayaa markaas saa daraaddeed haddii wax laysku raaco oo ay wax aan cid khilaafsani aanay jirin dee ijmaacaasi waa shaygaa xaqaa waa daliilkaa sharciga waa kaa xujada ah oo ummaddan marka la eego inay wax isku wada raacdo oo cid khilaafsani aanay jirin oo cid markaa xaqii markaa kuba taagan markaa xaqi waa laga wada leexdee oo dalaalo haddii laysku raaco taas waa laga dhowray macsuumay kaba tahay xagga majmuuca fardi ahaan macsuum uma aha marka ummaddaydan iyo dalaalo kuma kulmayso ee waxaa la helayaa hadiyo goor jirana daa'ifo muslimiinta ka mida oo xaqii ku taagan waa la helayaa hadday dhacdo in mar uun wax aan xaq ahayn dadka ay isku wada raaceen maxaa meeshii iman in dalaalo dadka ay ku wada kulmaanne khada iyo dalaaluu noqonayaa wixii aan xaq ahayn dalaalo dee markaa taasna rasuulkii ilaahay axaadiisiisa iyo umuuraha inoo caddeeyey ummadu marka la eego xagga majmuuceeda iyo ijmaaceeda inay macsuumo ka tahay cani dalaala ayaa meesha kaba baxaya waxaa la helayaa iyadoo dee waxa weeyaan fatro dad aan xaqba kuga taagnayn dee waxa weeyaan iyadoona adduunyadiiba jirin oo daa'ifada uu rasuulku sheegayna laba waayaa meeshii ka imanayso arrinkaasoo isna baadila bal markaa waxa weeye laa tajtamicu ummatii calaa dalaala kolley xadiidkana shaarixa ahaynaa waa adigu waa sheegaya bal xadiidkan dee ciddii warisay iyo bal wax xukunkiisa kuba tacalluqsane sta xadiidku duruq tacaduday buu leeyahay riwaayaad kala duwanna waa leeyaho abi daa'uud iyo tirmidi iyo qolooyin kaleba ay wariyeen marka la eego dariiq dariiq haddii la eego inta badan sanadka maqaala kuba sugane laakiin asaanidiisa qaarkood xoog bay leeyihiino xataa dee matalan riwaayo tirmidi oo kale albani oo kale saxiixu jaamiciisa uu ku tasxiixiyaa oo ina lahay ummadaydan isuguma geynayo calaa dalaala laftigeeduna uu ahaa wayadullaahi maca aljamaaca waa tasxiixiyaa ee sida sakhaawi oo kale maqaasidkiisa uu ku yidhaahana marka duruqdiisa aan eegno tacaduda ee uu leeyahay way isxoogaynayaen oo taasi waxay noo caddaynaysaa xadiidku asal inuu leeyahay ama xadiidku duruqdan isu tagtay ayaa quwo u yeelayo waataan leenahay barhkoodba saa ama dariiqyada qaarkood iyo riwaayaadka qaarkood albani isagu waabu tasxiixiyaa xadiidka horta kaa weeye bal markaa wuxuu uhi wa sharcu sharcigina warada waa soo arooray oo wuxuu ku yimi bicismati haadihi lummati ummaddan macsuumnimadkeeda ayuu kuba yimi waa ummaddu si ka kullin weeye si guud marka la isugu wadageeyo xadiidkan unbuu tilmaamayaa oo marka la eego shaksi shaksi iyo koox koox marka la eego dee waa macsuumiin ma aho khada macsuumiinka ma aho khada waa ka dhacayaa ee cismo waxaa lahayd rusushii iyo ambiyadii unbaaba xaggaa ka lahaa shaksi kasta oo muslimiintii ka mida aqoontiisu heer kasta haba gaadho taqwo iyo salaa xeerka ugu sarreeyaha kaba gaadhee khada waa ka dhici karaayo markaa macsuum shaksi ahaan maaha koox hadday meesha isugu tagtana kooxdu marka la eego dee ka koox ahaan macsuum ma noqonayso khada kuwa ka macsuuma laakiin ummaddu ka kulliin marka laysu wada geeyo dee waa taa had iyo goor laga helayo daa'ifo xaqa kuba taagan oo ciddii khilaaftayna aanay waxyeelahayn ilaahay ummadda ka kullin buu kaba dhigay wasad ama dee dad cuduul oo xataa ummadii kalena markhaatigoodii loo aqbala uu kaba dhigayoo ummaddu ka kullin marka la yidhaah weeye ayay inay khada isku raacdo macsuum ka tahy in khada iyo wax baatila un ay isku wada waafaqdo macsuum bay ka too haddii in badan oo kaba mida khada iyo ama baatil kaba dhaco in khilaafsan oo xaqii ku taagan baa had iyo goor la helaya marka waa xu-u wadaa ummaddu ka kulline maaha koox ahaan kooxdaas tiradeedu haba badnaato shaksi ahaan waayo kuwa iyaga macsuum ma aha oo khada waa ka dhici karaa jamaaco dhammi waxbaadila way isku raaci kartaa laakiin ummadoo dhammi ka kullin ama culimmadoodii dee bal matalan heerkan gaadhay wax baadila inuu ka wada dhaca taas ilaahay waa ka dhowray ummadda uu kaba ilaaliyay saa daraaddeed baa wixii ay isku wada waafaqaani uu noqonayaa shay xaqa shay khada ama shay baadila aanay iskuba waafaq ahayn wa sharcu warada bicismati hadi lumma min masaa'il ijmaaca waa masaa'il iyadna ijmaaca un kuba tacalluqsan oo wuxuu uhi walijmaacu ijmaacu xujatun xujo weeye cala alcasri casrigii iyo zamankii athaani labaad oo ujeeddadu waqtigaa uu guntamay iyo casrigaa uu guntamay casrigii ku xigay ka dambeeyey xuja ayuu kuba noqonayaa taasi iyadu waa mido waa masalo horta waa masalo gaar ah oo wuxuu leeyahay ijmaacii waa taa tacriifkiisii uu inoo soo sheegay daliilkiisii iyo xujadiisiina waa inoo sheegay dee markaa inuu dee markaa adiladii sharciga dee si uga mid noqonayana ijmaacan walow dee hadda ijmaacu uu leeyahay mustanad iyo wax ama naso uu ictimaadsanayo uu leeyahayo dee ijmaacu mustanad la-aan ma imanayo iyadoo daliilkii jiro oo qur-aan uu yahay ama xadiis uu yahay baan arkaynaa culimmadii islaamkaee mujtahidiinta inay iskhilaafayaan oo dalaaliyadoo hadda ay ogyihiin subuudkiisii taana iskuba khilaafsanayn dalaaladiisii oo daniyo ah aragtidoodii ay ku kala dunaanayso waxaan dee qowlkoodii midaynaya iyadoo xataa naskii oo jira ay iskhilaafayaan oo fahamkii naska ay isku khilaafayaan iyagoo naskii isku khilaafin laakiin fahamkii naska ay iskuba khilaafayaan waxaan midaynaya aragtidoodii ee masaladii aragti keliya ay ka wada yeelanayaan nas oo jira ayay iskhilaafi jireen fahamkii iskuba khilaafi jireen dee waxa weeyaan u maha waa waxaan shay mustanaday u cuskadeen ninku markuu masalada mid kastaaba kaba hadlayuu eegayey waxaan daliilkan iyaga mideeyey baa jiro waa mustanadkii ijmaaco maaha uun haddii kale cidba wax kuma ijmaacdeen oo ra'yiga dadku suu isugu taga adagoo nas jiro oo subuudkiisii la ogayay dalaaladiisa isku khilaafaan fahamkiisiiba iskuba khilaafeenna waxaan mideeyey waa mustanadka ijmaaco horta ijmaacu mustanad la-aan ma jiro mustanadun buu leeyahay xagga kale masalada uu inoo sheegayna kol haddii ijmaacu guntamo dee dadkii markaa casrigaa joogay ijmaacu waqtigoodii uu guntamay xujuu ku noqonaya ama kuwii mujmiciinta ahe waxaan ku ijmaacay ha noqdo ama dadkii kale haba noqdeen casrigoodii xujo ma noqdee dadkii ka dambeeyeyna ma khilaafi karaan kama bixi karaan oo iyagana masaladaasi waa masalo laga faaruqay weeyaan oo cid markaa dib wax u baxsid oo tidha aragti kalaan leeyahay ma soconayso ee iyagana xujuu ku noqonaya oo haddii saxaabadii rasuulku ay wax ku ijmaacaan waqtigoodii xujuu noqday iyagii buu xujo xataa ku yahi intay mujmiciinta ayd buu xujo u noqonayaa casrigii taabiciintana waa xujo wixii ka dambeeyena waa xujo uun oo markaa uu guntamo casriga ka dambeeyana masaladii dib ugama laami ugama noqon karaan oo ma diidi karaane xuju ku noqonaya tani waa intaa masalada hore walijmaacu xujatun xujo ayuu yahay cala alcasri athaani waa dadka wax ku ijmaacay ee waqtigaas dadkii ku xigay ee casrigii labaad ahaa iyo kii ka dambeeye kii ka dambeeyeyba xuju ku noqonaya wafii ayi casrin kaana ay wafii ayi casrin wayancaqidu waa guntamayaayo ijmaacu fii ayi casrin casrikii ka ama zamankii ka mid ahe kaana uu ahaadaba malalkan masalo gaaraan kaba dhiganaynaa kollay saa shuraaxda barhkood ay halkan kuba socdaan oo waxba kuma xidhanayno masaladeenii hore macnaha ijmaacii kol hadduu guntamo horta xujo weeye kii saxaabadu waa kaa ciddii ka dambaysay oo dhan xujo ku noqonaya haddaba waktigan uu guntamaya lama eegayo unoo lama odhanayo saxaabada ijmaacoodii unbaa ijmaaca ama dadkii ka dambeeyey way bateen way baaheen meelo kala duwan bay la waxa weeyaan ku degeen waxa dadkii waxa laga yaabaana dee aqoontii sare ama wixii ilaahay siiya saxaabadii inay waktigii cas waxyigu soo degayay u joogeen iyo cabsidii ay lahaayeen iyo ina inaanay dad umuurahooda diinta ugaba haybaysanayn dadkii kale rahba iyo raqba iyo waxyaalo ayaaba sooba gashayo waxaa dhici karta umaradii ahwaadoodii inay u daciifaan markaa ijmaac ma jiro siday barhkood sheegteen arrinku kaa maahee dadkii muslimiinta ah ee mujtahidiinta ah ee culammadii islaamka ka mid ahaa xaggan iyadu marka la eego masaa-ishan dee marka xawaadidta sharciga ee u baahan xukum sharciya fiqi ahaan aqoonteedii intay leeyihiin ijtihaad halka ay kaba gaadheen hadday wax ku ijmaacaan casrigii saxaabada ayaan noqonay casri kastoo la joogaba ijmaaci waa suurdagal waa guntamayaa haddii la helo dadkii bal matalan ijtihaadka wehelkaayo ijmaac adigu dee waxaan oo isku wada waafaqaan iyada markaa ijmaacaasi waa guntamaya iyagana casriga ka dambeeya iyagaba xujunbuu kuba noqonaya wa fii ayi casrin kaana walaa yushtaradu masalo kale lama shardiyayo inqiraadu lcasri waa casrigan dadkii mujtamiciinta mujmiciinta ahaa ee ku ijmaacay waxaan casrigooda inuu dhammaado lama shardiyayo cala asaxiixi qowlka saxiixa ee culimmadu ay intoodii badnayd kuba tegeen masaladana maxay tahay ijmaacii hadduu guntamo uu guntamay kol haddii uu guntamo waa guntamay oo kan isagu markaa mujmia dee dadkan ijmaacay ee ahlal ijtihaad waqtigaasaa kaba midana xujuu ku noqonaya qowlkiisaa kama laabmi karo dadka iyagu dabadood yimi xataa iyagii nolol kusoo gaadhayna xujunbuu kuba noqonayaa markaa lama shardiyayo si ijmaacii uu u sugnaado eeg in dadkii iyagu wax ku ijmaacay ay dhammaadaan ay wada dhintaan oo markay wada dhintaan uun ayaa dee waxa weeyaan la yidhaaho imikaynu ogaana ogaana marka ay dhintaan baynu ogaanaynaa inaanay ra'yigoodii ka laabmin ra'yigii hore uun ay qabaan oo markay wada dhintaan buu arrintu ijmaac noqonayaa lama odhanayo e waxa weeyaan kol haddii aragtidoodii ay midowdo qowl keliya ay wada yeeshaan waxay isku waafaqaan dadkii ahlil ijtihaadkaana cid khilaafsani aanu jirin ijmaacaasi uu guntamay noloshooduna waxa weeyaan ama dhimashadoodana shardi maaha inay dhintaan oo iyaga casrigoodu dhammaado waa inay wada dhintaan baa casrigan dhammaanshihiisa loogaba wadaa markaa kol haddii ijmaacii uu xasilayna laba masala markaa ka ratimaysa iyagan mujmiciinta kama laabmi karaan qowlkooda ama midkood kama laabmayo taasi iyadu waa mid arrinta kale jirtaana dee intii ay joogeenna cilmigii waa la kala dhexlayaa iyagii iyagoo joogaa dad noloshoodii dhasho waqtigaa ay iyagu ijmaacayeen ay waxaan isku waafaqeen aan ama aqoonba lahayn ama aan jirin baa korayo cilmigii baranayo heerkoodii soo gaadhayena cilmigu saasuu kuba socdaaye dadka heerkoodii soo gaadhay ijtihaad ehel u noqday waxba khila wifaaqooda iyo khila khilaafkooda halkan lama eegayo oo kuwaasna inay iyaga raacaan mooyaan masaladaa ku raacaan mooyaane dee iyaga aragtidoodii iyo maxay ka qabaan iyo ra'yigoodu muxuu halkan yahay taas lama eegayo lama ictibaarinayo waayo ijmaaci waa ijmaac xidhmay oo guntamay taas labada masalo ayaa halkan ah lama shardiyayo casrigu inuu dhammaado ka ratimaya haddii laakiin taas qowlka kale la qaado waa kan sheegayo la eego waa kan sheegayo wuxuu idhi fa in qulnaa haddaan idhaahno walaa yushtaradu inqiraad alcasri cala asaxiix waa taa masalada waan sharxay fain qulnaa haddaan idhaahno inqiraadu alcasri casrigoo dhammaadaa shardun shardi buu yahay aan idhaahno oo waa qowlkaa muqaabilkii oo malaa kuwa ku tegeenoo arrimaha aan hadalkayaga kuba daree ah dee waxa weeyaan ay kuba cileeyeen oo waxa weeyaan taas casri waaba intaasoo dee lagaba noqon karayo waxyaalo iyo ra'yigii isbedeli kariyo umuuro oo markaastaa waxaa shardi ah dadkii ijmaac waxaan ku isku waafaqay inay horta dhammaadaan markaasaan ogaanaynaa ra'yigoodii iyo qowlkoodii inay ku sugnaayeen oonay kaba laabmin ee horta markaasaana ijmaaci inoo sugnaanaya haddii taa laba yidhaaho maxaa soo geli labadii masale marka hore aan sheegayay oo fa yuctabaru waxa la fiirin qowlu man shaksi qowlkiibaa la fiirin kolle aniga fa-da way dhacdee waa laga maarmaane de waa shardi le fayuctabaru waxaa la fiirinaya qowlu man shaksi qowlkiibaa la fiirin welida dhashay fii xayaatihim intii ay noolaayeen dhashay watafaqaha cilmigii bartay fiqhiga ahaa wa saara noqday min ahli اlijtihaadi ijtihaadka ehelkiisii ka mid noqday kaa waa la fiirinaya waa masala taasi walahum iyagana waxa u sugan oo iyagii bal markan qowlkaa ku binayno an yarjicuu inay laabmaan can dalika alxukmi xukumka ay ka laabmaan waa labadii masale ee hore sheegay una laakiin inau yar fiirsataan baa muhim oo macnaa haddii aan nidhaahno waa qowlka saxiixee lama shardeeyo inqiraadulcasriga kol haddii laysku waafaqay masaladii oo khalaas laysla meel dhigay ijmaac bay noqotay xujuu noqday markaa kan isaga mujmiciinta kaba midana xujuu kuyoo qowlka labaad imika kama noqon karo xukumkii ama iyagu kama noqon karaan dadkii iyagu intii ay joogeen intay dee noqdeen ahlalijtihaad hadda markaa horena may ahaynba iyagu in hadday markaa hore yihiin qowlkoodaa la eegi lahaa oo inta cid khilaafsane ay jirto ijmaac ma jireen may jirin intii ahluijtihaadkayd waa intan imika markaa masaladii isku aragtida kaba noqotee waxaan ku ijmaacday laakiin intii ay noolaayeen ciddii dhalatay ee weynaatay ee ijtihaad ehelkii u noqotay iyada halkana ijmaacaas hadday aragti kale xataa ay kaba yeeshaan ijmaacaasi halkiisiibuu ku sugan yahay oo iyagana xuju ku noqonaya labada masale waa taasoo kaba ratimaysa in inaan la shardiyayn inqiraad alcasri haddii laakiin la yidhaha inqiraad alcasri baa la shardiya labadii masale meeshii iman oo maxay labadii masale waa kan labadaba caddeeyey maxay markaa noqonaysaa haddii aan nidhaahno markay dhintaan unbaa ijmaacii sugnaanaya intaa ay nool yihiin ee weli ay joogaan aan casrigii dhammaan ciddii ku soo biirta ee martabadoodii soo gaadhay ijtihaad ehel u noqota de waa inay iyagii bal markaa qowlkoodii la ictibaariyo muxuu masalada ka qabaa ciddaasi ay kaba qabaan oo hadday khilaaf ka keenaan itifaaq ma jiro markaas taasi iyadu waa mid haddii taa la idhahno mushkila dee noqonaysaayo ijmaacba markaa weligeed lama helayo weeye waayo haddii dee bal markaa kaa qowlkiisii la ictibaariyo isaguna intaanu dhiman mid kalunbaa soo bixi oo dhici karta inuu yidhaaho may aragti kalean ka qabaa kaasna mid kalunbaa soo bixin taasoo ijmaacba markaa ma sugnaanaya haddii waa waxaan dee culimmadu ay taa ay yidhaaheen laba shardeeyo arrinta labaad iyo masalada labaadna waxa weeyaan iyagoo markii hore isku waafaqay oo ijmaacay kol haddii aanay ijmaaci weli sugnayn oo ilaa ay dhintaanna aanu hagaag u sugnaanahayn dee haddii ay laba noqoto aragti kale ay yeeshaan tay wax kale u muuqdaan ama midkood uu aragti kale yeesho uu yidhaha may masaladiisii waan waan iska bedelay oo waan ka laabmay taasna way leeyihiin markaa ijmaacii markaa dee ma sugnaanayo suuradaasna bal waxa weeye labadan masale waxay ka ratimayaan haddii la idhaha inqiraad alcasri shardi buu yahay haddii la idhaha inqiraad alcasri shardi ma ahana labadan masale ma imanayaan walahum an yarjicuu can dalika alxukm masaladaasna halkaasaan kaga baxnay walijmaacu ijmaacu yasixu wuu ansaxayaa biqowlihim qolooyinkan ijtihaadka u herkii gaadhay hadalkooda iyo qowlkoodu ku ansaxayaa wa bificlihim ficilkoodna wuu ku ansaxayaa ujeeddadu waa ku sugnaanayaa weeye oo wuxuu intani ay tahay waa ijmaacu siduu ku sugnaanaye dadkii iyagu heerkan gaadhay ijtihaadka u ehelka ahaa iyadoon cid lagaba tegin hadday xukum ama masale xaadisaa oo masaa'il badan baana jirto dee la baadho casri kastaba oo kusoo korodhe masalada ay mid kastaaba uu ka hadlo oo ama ay dee xaaraamnimadkeed qowlkoodu noqdo ama xalaalnimadkeed qowlkood noqdo wujuubkeed iyo sunanimadkeed iyo ibaaxadeed oo ay ku wada hadlaan oo mid kastaaba markii masaladii loo bandhigu ogaaday uu isagu qowl ama fatwo ama xukum uun kaba dhiibto laakiin kalaam ama hadal ah ijmaaci taa uu ku sugnaanaya waana dee ijmaaca sariixa ah kaasi kol hadday masaladii ka wada hadleen oo mid kastaaba uu wixii uu qabay iyo aragtidiisii diineed waxay ahayd iyo fahm ahaan uu caddeeyey waa mid waa bificlin ficilkoodna uu ku sugnaanayaa ficilka wuxuu noqonayaa waa iyagoo wixii laba yimaada macnaa wixii bay sameeyeenba dee samaynta ay wixii dhammaantood wada sameeyaan ee mid kastaaba halkiisa kaba sameeya waxay tahay ine waa dadka iyagu intay heerkaa gaadheen shuruuddii ijtihaadka iyo shuruuddii halkan laga wada helay oo ficilkii wuxuu tilmaamayaa ficil agtooda jaa-is ku ah oo ku bannaan inuu yahay oo haddee iyagii ay u arkaan inaanan ba'si kuba sugnayn marka bal ficil ay sameeyeen laakiin ay wada sameeyeen intoodii ijtihaadka u helka ahayd kaasna uu ku sugnaanaya oo haddii aanay dee kolley way adag tahay waxaa ficilka ay kuba samaynayaan inaan mid iyaa kaba midii aanu ka hadlin ama aanu hadal qowl aynaan hayn way adkaanaysaa kolleye laakiin hadday dhacdaba qowl ma jireen laakiin ficil iyagu ay leeyihiin buu wixii wada noqday wada sameeyeen taasna ijmaacuu kuba sugnaanaya wa biqowli bacdi bacdi qowlkii wuu ku sugnaanayaa ay wayasixu macnaa de yancanqid biqowli bacdi bacdi qowlkii waintishaari dalika iyo markaa daalikadna waa madkuurkaasoo waa qowlkaa faafitaankiisa uu faafo oo wasukuuti albaaqiina canhu waxa weeyaan dadkii iyo kalena ay kaba aamusaan wa bificli lbacdi dhaho waayo maaha in qowl bacdi ficil bacdi meeshi waxaa kaloo ku sugnaanaya waincaqidu ama yasixu bificli lbacdi barhkood samayntiisa ay sameeyaan wixii waintishaari daalika maxay xaggoodii kaba dhacay intii kalena wasukuuti lbaaqiina bificli xaggoodii kaba dhacay intii kalena wasukuuti lbaaqiina intii kale aamuskooda ay aamuseen can isaga xaggiisa ay ka aamuseen na ijmaaca ayaa midi waa ijmaac sariixa oo waa ka hore midna waa ijmaac sukuuti ay idhaahaan waa ijmaac dee aamus loo nisbaynayo markaa kaad kale muxuu noqonayaa iyadoo barhkood masaladii ay ka hadlaan oo bal masalan ay idhaahaanba masaladaasi ama waxaa soo kordhay waa shay xalaala masale xaadise ah oo dee masaalooyinka dhacdooyinkaad iyo goor soo kordhaya ee soo cusboonaanaya barhkood ay yidhaahaan waa xalaal intii kalea warka wada gaadhay way wada maqleen fatwada dee barhkood ka soo fushay waqti bay heleen maaha dee inuu wixii deg deg noqdo waqti ay masaladii kaga fiirsadaan oo ay dee ku rogrogaan oy kaga baradegaan bay heleen wax markaa daqdi oo saaran iyo wax la yidhaaho dee ikraah ama cabsi kale iyo waxyaalo ayay u aamuseenna maba jirto masaladii iyagoo waqti u helay eegay wax bal markaa keenaya inaanay ka aamusina meeshii dee aanay dee waxa wey inay ka aamusaana keenayaana aanay jirin oo deetay ka aamuseen ijmaac sukuutiu noqonayaayo ee aamuskani calaamad raallinimo ayuu noqonayaa laakiin waa inay kolley dee duruufahaasi jiraan waayo laa yansabu ilaa saakitin qowl baaba la yidhaah in taasi waa mid arinta kale u yihi wa bificli bacdina wa biqowli bacdi wa bificli bacdi wawdi waa bimacnaa awn aw bificli bacdi amase barhkood baa wixii sameeyo dee dadkii iyagu ijtihaadka wehelkaa barhkood baa wixii ku dhaqaaqoo falay oo sameeyey intii kalena way maqleen wixii waa faafay dadkii buu gaadhay waa la eegayoo waqti ay ku eegaan ay ku hubsadaan baana dee ay heleen dabadeedna way ka aamuseen taasna dee iyaga marka la eega mansilada ilaahay dhigay iyaga ilaahay dhigay heerkaa uu gaadhsiiya mansilada ay yihiinba kuwa almuwaqiciina can illaahi subxaana wa tacaala baa waxay keenaysay waxay u arkayaan arrinkani sab inaanu ahayn oo sida ama ciddaasi ay ku qawshay ku fatwootay ama ay samaysay aanu ahayn hadday tay inay caddayn lahaayeen ay radin lahaayeen ay khilaafi lahaayeen kol haddii markaa ay ka aamuseen iyada taasna waa ijmaac laakiin kii hore waa ka daciifsan yahay waana ijmaaca sukuutiga ah ee la yidhaaho waa ijmaac sukuuti oo imika maaha wixii ay ku wada qowleen wixi ay wada sameeyeen bar un baa ama ku qowlay ama sameeyey intii kalena iyagoo waqti ay ku hubsadaan helay waxa la yidhaaho sidaasay ugu aamuseenna aanu jirin ayay ka wada aamuseen bal markaa taasna ijmac sukuutiu noqonaya bal ijmaacii waa inoogu xasilaya yaana isku martababa ahaaninbe waana umuuraha masaa-isha dee dhow ee uu sheekhu inoo dhigtun baan ku gaabsanayna wixii intaa ka badan ma xujo ma yahay mise maaha iyo khilaaf buu ku jiraa taa imaka inooma taalo marka waxaan wa biqowli bacdi halkii yasixu biqowlihim ta bimacnaa yancaqidu biqowlihim baa macnuhu yasixdu wuxuu ansaxayaa waa guntamayaa weyo ijmaacii uu ku sugnaanayaa qowl ay kuba qowleen biqowlihim waa biqowli ahli lijtihaad markaas oo waxa weya taasi way ama wa bificlihim bificli dee taas culimadii dee meeshan ee iyadoo ti aan sifadood iyo wasfigoodii aan soo aragnay ficilkood wa biqowli bacdi ay wayan caqidu waxaa kaloo ku guntamaya ijmaacii kuba sugnaanaya biqowli bacdi bacdi iyagii kaba mida qowlkooda ay ku qowleen oo masaladii ay kaba hadleen waintishaari dalika markaa waa qowlkaa iyo fatwada iyo waxaa qowlkaa soo faafay intii kale ay wada maqleen oo wasukuti lbaaqina canhu aw amase wa bificli awda wawda bimacnaaha amase bificli bacdo markaa ujeedadu ma aha un inay barhkood bay hadleen barhna way sameeyeen intina way wada faaftuunoo dhammaantood markaa idna waay uqayb waxay uqaybsameen kuwa ku qowla iyo kuwa sameeyey taasi maqsuud maaha ee barhkood baa ku qawlaya intii kale way aamuseen barhkood baa sameeyey intii kalena intay maqleen inuu soo gaadhay bay kaba aamuseen taasna ijmaaca sukuutiga ayaa ku guntama bal ijmaacii halkaas baan kaga baxaynaa oo dee intii kitaabku uu dee bal sheekhu raximah llahu tacaala ee khulaasada ahayd ee murtida ahayd ee aada u muhimka ahayd ee uu inooguba sheegay bal dee ijmaacan meelahan lagaba hadlayana waa markuu adilo daliil adiladaa sharciga mid kamida yahay ama masaa-ishii lagu ijmaacay culimadu taasi iyadu waa cilmigan kale fiqiga caadiga ayaa masaa-ishaasi ay kuba timaadaa kutubtan imika aan aragno ee kutublijmaac ee dee barhkood ay ka madbacaysan yihiin sida ijmaaca ibnu mundir oo kale oo madbacaysan masaa'il badanoo boqolaalana soo dhigtay oo dee laguba ijmaacay abaabtii fiqigeedna kuba madbacaysan iyo kitaabka ibn alqadaan ee aliqnaac la ydhaha isna laba mujalad laguba madbacayo isna dee boqolaal masale ay kuba sugan yihiin nin dambe on filayo de mooyiinu dhintay in kale kolle mucaasiro sacdi abujayb laba yidhaaho isaguna mawsuucat lijmaac kitaabo bal masaa-ishii lagu ijmaacay mawsuucaan u sameeyey oo u ururiyo dee kutubta hore asal ha u ahaadeen ama kutubtan aynu dee fiqhi iyo xadiisiyo bale waxay ijmaac soo naqliyeen ha kuba sheego oo isna saddex mujalad kuba madbacaysanayo qaybahaasi waxay kaga hadlayaan walow dee dhaarka horta ka mawsuucada oo kale muqadimaadkiisa masaa-ishan iyo dee usuuliga uu kagaba hadlo laakiin kuwa kale dee bal waxa weeyaan iyagu masaa-ishii farciga ahayd weeye waxay taabanayaan oo maaha imika halkan ee inagu waa alijmaac ka daliilin weeye waxaan usuul fiqiga loogaba hadlaa ama almasaa'il almujmac caleyh haddii kutubta usuulka xataa ay timaado barhkood waa misaale iyo cadayn une maaha iyagu wixii maqsuudkaayo adiladee wuxuu noqonayaa taasi masaa-ishii farciga ahayd bay noqonaysaa inagu daliilka guud ayaan kaba hadlaynaa marka kutubta ijmaacu maaha kutub usuul fiqiya fiqiga caadiga ayay bayaamo qeybtiisa raacaysa qowl saxaabiye saxaabiga qowlkiisii isna waa dee saxaabigii asxaabta rasuulka kamida hadduu hadal yidhaaho bal hadalkaas xukunkii muxuu noqonaya maxuja mise maaha kolle waa adiladii ay iskuba khilaafsanaayeen taas buu mabxadkeediya marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa qowlulwaaxidi mid qowlkii min asaxaabati asxaabta rasuulka kaba mid ah laysa ma ahaanin bixujatin xujo ma ahaanin calaa gayrihi gayrkii xujo kuma aha cala alqowli اljadiidi waa qowlka cusub ee shaafic leeyahay markan ku soconno ama qowlkaas kolley nusqooyinka matniga aniga iima taalla intaasi waxaa barhkood kuba sugnaa matniga nusqooyinkiisa dee ama ha noqde kuwa matnigan mujaradka ama waxa weeya dee kutubta qaarkood ee xataa sharaaxda qaarkoodba dee nusqooyinka ama mutuunta laba madbacaysane wafi lqowli اlqadiimi xujatun oo waa dee kolley waa cala alqowli اljadiidi wixii aan kabaga qaadanaynay ama hadalkan dee muqaabilkiisa ahaa oo qowlkii qadiimee shaaficina xujo ayuu yahay qowlka saxaabigu intaa guud ahaan daliilkan intaasu kaba dhigo waxa weeya horta qowl saxaabi wuxuu ka mid yahay adiladii culimada iskuba khilaafeen oo dee adiladan guud ahaan ee shareecadu kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca iyo qiyaasku waa afar daliil oo ay culimadu yidhaaheen waa la isku wada waafaqsan yahay masaa-isha qaarkood qiyaaskaoo kale iyo dee khilaaf haba taagnaado ee waa si guud amaa qowlka saxaabiga oo kale iyo dee curfiga oo kale iyo istisxaab iyo adilo kale oo iyadu culimada isku iyo almasaalix almursala oo kale oo culimada qaarna iyagu ay dee marka aan daliilaha kala jirin daliil noqdo oo la xujaysanayo kuwana aanay xujo kaba dhigin baa jirto aladila almukhtalafa calayha ama mukhtalafa fii xujiyatiha aydhaaha waa kuwa la iskuba khilaafsan yahay xujiyadeedo ee waktiyada dambena barhkood ee xataa dee rasaa-ishoodii ay doctooraa kuba qaadanayeen ee shahaadadaa sare ay kuba qaadanayeen barhkood masaa-isha ama qaybo kaba mida ama si guudba adilada ay dee u baxsiyeenba ee kutubta hore usuulkana ee mid mid ahaan iyadoo baab ama dee fasal fusuusheeda ama baab abwaabteeda kala mida ay culimadu kuwa horeyo kuwa dambeba ay soo dhigtaan si waasacsanna ee si gaarana kutubta aan tilmaamayo ama kuwa khaasatan rasaa-isha ah ee looguma baxsiyey haddaba markaa maxay tahay haddii axad saxaabadii rasuulka kaba mid ah hadal laga soo naqliyo ama ficil baa lagaba soo naqliyey qowlkaas ama ficilkaasna waa umuurtii shareecada waa amri min umuuri diin in hadduu wax kale yahay waa taas oo inay waxa weeyaan taasi imaka inama qusanayso halkan daliil ahaana ma noqonayso ee wuxuu saxaabi kaba hadlay amar umuurtii diinta kaba mida ama uu sameeyeyba maxaa xukunkiisu yahay bal haddii aynaan dee qur-aan hayno taas kuba tacalluqsan ama nas sunno ah aan hayno oo kale ama ijmaac jiro dee kuwaasaa xujadii oo iyada markaas waxa weeyaan untaas nooc camalfal unbay noqonaysaa iyo tadbiiqa iyada xujadu kuwaasay noqon ee waxaa mas'alada diineed iyo amarkaa diineed aan haynaa waa qowl saxaabi wax kale ma hayno ama ficil saxaabi baan haynaa maxaa xukunku noqonaya ma xuja mise xujo maaha bal markaa taas waxa weeyaan horta hadduu saxaabi hadal ku hadlo amar umuurtaa diinta kaba mid ah ama ficilkaa uu sameeyo saxaabi labaad oo isaga la siman oo isaguba sidaa uu mujtahidka u yahay mujtahid uu ku ah kaasi xujo kuma aha saasaan arkaynaa asxaabtii rasuulku dee inay masaa'il kala duwan oo badan ay iskuba khilaafsanaayeen oo saxaabi wuxuu qabay oo kuba qowlay saxaabi kale uu ku khilaafsanaa ama saxaabi wuxuu sameeyey saxaabi kale uu ku khilaafsanaayo horta saxaabigan kale waa mujtahid oo xujo kuma ahoo dee mujtahidiintaba dee axadka mujtahidiinta kamid ee qowl ku fatwooda nin kaleo mujtahida qowlkiisa xujo maaha bal isagu inuu bal haddaanu la aragti noqon dee inuu iska qallito uuni kaasi uma banaanaanayso taasi iyadu waa midoo saxaabadii weye bal taasna kollay itifaaq bay soo naqliyaan xaggaa masalada inaanu saxaabi kale taasi xujo ku ahayn ama iyada ciddii ka dambeysay sida taabicigii iyo dadkii ka dambeeyey ilaa waqtigeenan maxaa xukum noqonaya kolley waa masalo khilaaf bayn ahlilcilmi kaba taagan yahay waana tan uu imika halkan inooguba sheegay walow dee taasna aanay duuduubkeediiyo idlaaqeeda ahayn oo haddii saxaabi qowl ku hadlo qowlkiina uu faafo cid khilaaftayna aynaan saxaabadii iyo kaba helin dee qowlkaas oo kale wuxuu iska noqonayaa ijmaacan sukuutiga ayuu noqon ama qowlkaa faafay xujo waa noqonaya laakiin iyada taasi waa jaanib kale bal saxaabadii laakiin aimada qaarkood dee saxaabada qaarkood bay kala qaadaan saa khulafadii oo kale iyo waxyaale eh bal haddii aanu qowl faafayna ahayn ficilkooda ama qowlkiinaba uu noqdo in badan oo ahlucilmiga ka mid a ayaa waxay leeyihiin dadkani ama saxaabadii khaasiyo gaaray lahaayeen rasuulka ilaahay bay arkeen raaceen la saaxiibeen tansiilkii soo degayey ayay iyo qur-aankii soo degayay bay duruuftii iyo wax kastaba way joogeen oo dadkii way waaba aqoon badan yihiin marka umuuro aanay dadka kale lalahayn ayay leeyihiinoo markaa qowlkoodii xujo ayuu noqonayaa kol haddii wax kale oo ka xoog badanoo dee qowlkan khilaafsanaynu haynaa ama aan daliishana aanu jirin kolleyna waa siday dee culimada qowlkoodaasi ay uga badan yihiinoo dee waaba shaafici waa kan qowlkiisii qadiimkaas buu ahaa qolooyinkii kalena malaa qowlkoodu dee intooda badan khaasatan malik iyo abi xaniifa iyo malaa iyo dee riwaaye axmedaba iyo aimada qaarkoodna waa tan ah inaanu dee xujo ahayn oo dee ruuxii iyagii kol hadduu keli ahaantii aanu macsuum u ahayn masaladiina intishaar oo kale wax ijmaac sukuutiya loogu tiriyo aanu ahayn kalad baa ka dhici kara khada baa kaba dhici kara kol haddii iyaga dhexdoodiiba iskhilaaf kuwa banaanaado iskhilaafeen oo cismo gaar ahaan ugu sugnaatay aanu jirin dee xujo maaha gaar ahaantiisa istinaasa loo soo qaato dadka kale aqwaashoodii ha lagaba horreysiiyo ee bal xujo maaha waa qowlka labaad waana qowlkan madhabta jadiid uu tiiriyey ee imika uu sheekhu ama qowlkii jadiid ee shaafici uba tiiriyey bal taasba weeye bal imika kolley waa inta aan ka sheegi karno waayo dee bal xujooyinkoodii iyo waxyaalo saasa waa meel kale ibnulqayimna kolley kalaam dheer buu kitaabkiisan aclaam lmuwaqiciin ama iclaam lmuwaqiciin labadaba waa lagu dabdin karaaye uu soo naqliyaayo isagu uu kuba inkiraa shaafici qowlkiisa jadiid inuu yahay dee sidan imika loo soo dhigtay kutubta usuulka iyo kutubta kale baa naguba aragno ah inuu leeyahay qowlka saxaabigu xujo maaho bal markaa taas insha allahu tacaala markan arrinta aynoo yar korodho ayaynu bal meelo hadalkiisaas iyo wixii kale ama dee khilaafsan ama waafaqsan laba eegi karnaayo imikase khilaafka masalada jira iyo inuu yahay daliil adiladii laiskuba khilaafsay laisku khilaafay ee culimada xujiyadeeda iskuba khilaafeen kama mid iyo qowlka saxaabigu ayaan kuba gaabsanaynaa kolley qowlkaa saxaabigiina waa ka an intishaar intuu faafay ee dadkii kale saxaabadii kale ay maqashay aanay inkirin ama aanay khilaafin kaas isagu dee nooc ijmaacii sukuutigaa buu noqonaya waa kii aan heerkaa gaadhsiisnayna kan ay xujiyadiisa iskuba khilaafsan yihiin waqowlul waaxidi min asaxaabati laysa bixujatin calaa gayrihi isaga kayrkii korkii xujo kuma aha cala alqowli ljadiidi qowlka jadiidka ama qadiim iyo dee aimo kale sa dee waxa weeyaan imaam malik oo kale iyo waxaa noqonaya ama riwaayo adigu balqolooyin xujo ayuu noqonayaa kolley riwaayo shaaficina qadiim waaba taas alahbaaru akhbaartii rasuulka ilaahay ficilkiisii waynu soo maray wixii xog bal halkaas dee kalaamkii kuba tacalluqsanaana waan soo ogaanay ficilka rasuulka iyo waxa laguma xambaarayay qaybihiisa in badan oo aimadan usuulka kaa midina markan ay akhbaarta ka hadlayaan bay ficilkana kaba hadlaano waayo inay sunnihii rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisii iyo ficilkiisii iyo taqriirkiisii weeye marka in meel laga hadlaa aad bay u munaasibtay laakiin kitaabkeenna ficilki iyo taqriirki way inoo horeeyeen imanka axaadiistii qowliga ahayd waatu akhbaarta uba wadee ayaa halkan inoogaba bilaabmaysa arrin kalena way jirtaayo cilmigan cilmul usuul dee isagu waxa weeye oo dadkii iyadoo waxaa lagaga hadlayaa adilada sharciye guud ay tahay haddana dee xadiiskii qur-aankii la mid maaho qur-aanku xagga dalaaladiisa iyo macnihiisa iyo bal umuuraha fahamkiisa in la eego u mooyaane waa wada suganyaho dee waa kaa tawaatur inooguma sugnaaday xadiidku intaan dalaaladiisa la gaadhin bal wuxuu leeyahay ma sugan waxaa la eegayaa sugnaanshihiisa uu sugan yahay oo kale marku sugnaado ayuu xujo noqday markaasay dalaaladiisa iyo waxyaalaha uu faa'iideynaya markaasaa eegitaankeed iyo nadarkeed uu imanaya markaa deeta waxay culamaul usuulna ay kuba socdeen in qaybo cilmigii mustalaxa kaba mida ama mabaaxistii cilmigan xadiidka kaba mid ahayd inay oo bal markaa xaggaa subuudkiiyo waxyaalahaas ayna isaga arrintaasa qur-aankii uu kaga duwan yahay ay meelaha ku soo arooriyaan oy kagaba hadlaan oo dee kuwixii aan kutubta mustalaxa qayba kuba soo aragnay wixii halkan kuba tacalluqsanaa umuuraha ay culimadu ay kaba hadlaan walow dee taqsiimkii badnaayee culamaa mustalax xadiidka ay qaybiyeen ee taas imaka aanay jirin oo iyagu laba si guudun ay u qaybiyaan o musnad iyo mursal ay u qaybiyaan bal markaa laakiin tawaaturki iyo axaadki iyo waxyaalaha aynu hore usoo aragnay ayay halkan inoogu imanayaan marka wuxu uhi alahbaaru waa ma alahbaaru akhbaarta dee horta khabar akhbaar waa jamcu khabar falkhabaru khabarku maa yadkhuluhu wuxuu galaa la yidhaah alsidqu runi ay gasho iyo walkadibu beeni ay gasho waa khabarku si guud weeye tacriifkiisa oo khabar waxaa la yidhaha xagga luqa aha ama dee marka la eego tacriifyadooda ay kuba tacriifiyaan khabarka dee maxtamala sidqa walkadib oo kollay waxaan run iyo beeni ay gelayso macnuu maaha khabarkii la sheegay labaduba inay ku wada jiraan oo ay ku kulmayaane maye run inuu noqdona waa ixtimaalayaa oo waa suurtagal been inuu noqdona waa suurtagal haddaba waxaa labadiiba ay ka dhici karto runna noqon kara beenna noqon kara markaan eegna khabar ahaan waayo lidaatii bay halkan barhkood raaciyeen isaga daatadiis waayo kol buu amar khaarijiyoo jira amu ama been mooye wax kalaba run aanu ixtimaalahayn ama run mooyaane se ilaahay subxaana watacaala dee khabarkii iyo rasuulkii ilaahay run mooye wax kale aanu rasuulka ilahi wixii ka sugnaa oo ba run mooye wax kale aanu ixtimaalahayn oo taasi waa amar daari ama khaarijiye isagu isa guud haddii khabar la yidhaah wixii runna ixtimaalaya waxa weeyaan ee rumoobi kara beenna ixtimaalaya beenoobi kara taas bay khabar yidhaahaan oo imika haddii dee ruuxi noo yimi war uu inoo sheego inkastaba ruux siqa ahaado ruuxaasi marka la eega khabarkaasi maya daata ahaantiisa inagoon calaaqo kale iyo umuur kale oo khaarijiya aynaan eegin war waana rumoobi karaa oo ixtimaalkaa sidqi waa ku sugan yahay aan uba malayno haddii ninkii aan kuba kalsoonnahay oo xaggaas aan raajax yeelle dee beenna waa noqon karaayo ruuxu xataa kii mudqinka ahaa iyo siqada ahaa qalab baa ka dhici kara sahwi baa ka dhici kara waxaanu hubsanoo uu naqliyo ayaaba kaba dhici karo beenna waa noqon karaa haddaba khabar waxaa la yidhaha waxaa marka daata ahaantiisa aan eegnee wax kale oo ka baxsan aynaan eegin sidqina ixtimaali ee bacna sidqi ka suurto gelayo kadibna ixtimaaliyo kadib uu ku iman karo balkaasi khabar weeye haddaba walkhabaru khabarkii markaan hoos u dhaadhacno khaasatan halkan yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa qismayna laba qaybood ayuu uqaybsamay oo khabarkii balmukaasi guud laba qaybood buu uqaybsamayaa axadun huma haddaan iska rafciyo halkan oon wax iska qadarto ama mubtaday huma labadaa qaybood ee u qaybsamay axadun wa mutawaatirun weeye haddaan qismayndiiba ii jirnayde aad kaba sii bedesho axadin wa mutawaatirin macnaa wuxuu uqaybsamayaa laba qaybood buu ukala baxaya mid khabarul aaxaad la yidhaah iyo mid mutawaatira tartiibtii muu ku socon dee si u kala horreysiiye iminka mutawaatirkii ayuu soo horreysiiye oo ka koobankaa hore marka falmutawaatiru mutawaatirku ma waa khabarka ama maa khabarka weeye yuujibu waajibinaya alcilma yaqiin waa cilmigu imika waa wixii ruuxu uu ku qasbanaa inuu rumaysto ee aanu iska daafici karahayn istiidsiin karahayn sadee waxaad arkaysa oo kale waxaad maqlaysa oo kale waxaas wixii mushaahadadaada ama dee samaacaada kuga sugnaaday shay waad hubtaa waa yaqin shaki kaama gelayo ma odhan karti mala waxaan si kaleu noqon karaa oo dee taas haddaba saas oo kale oo yaqiin ruuxuu ku qasbayay inuu rumaysto oo taas ayuu fa wixii faa'iideeya ayaa tawaatur la yidhaah bal marka tacriifkiisii waa inoo dambaysiiye oo waa kan sheegaye laakiin maxaa tawaaturka ka dhalanaya muxuu faa'iideynaya cilmi cilmiga halkana yaqiintii baa loo wadaa iyo in dee wax la hubo oo la yaqiininayo oo ruuxa inna shaki aanu ka gelahayn taas warka caynkaasa marka la helo ama tawaaturka uu noqdo wa huwa haddaba markaa kaa mutawaatirkii an yarwiya inay wariyaan weeye ama maa rawaahu baaba dee waa imaka waa in waa wixii ay wariyeen baa kolley maqsuudku noqonaya an yarwiya inay wariyaan jamaacatun jamaaca ay wariyaan jamaacadaasoo bacnaa khabar ay wariyaan weeye jamaacadaasoo laa yaqacu aanu dhacahayn atawaadu waa ku heshiin iyo iswaafaq ay isku waafaqeen ay kusoo wada tashadeen ay ku heshiiyeen cala lkadibi been la isku waafaqo lagu heshiiya aanu kaba dhacahayn min mitlihim dad iyaga lamida macnaa waa jamaaco badan meel aan ku kulmin kala wada duwan oo markaan caadi ahaan aan eegno jamaacada intaa leeg inay intay meel fadhiisteen ay dhahaan beentaasun aan sheegno oon dadka ku dhex socodsiino taas aan caadide ay mustaxiil noqonayso shay mutacadira waa dad meelo kala duwanba kaba yimi aan isku meel ahayn kala duwan oo badan marka markaas caadadii baa waxay ka dhigaysaa shay aan dhac ahayn in dadkaas beeni ay uga dhacdo itifaaq ay isku waafaqeen ama iyagoon dee kani waxaa dhici karta ruuxintu been sheegay nin kalena iyagoon is ogeyn beentii mid lamida uu sheego laakiin dad intaa leeg in iyagoon xataa can kayri qasdin been un ayga wada dhacdo been uu hadalkooda isku wada mid noqdo caadada ay mustaxiil kaba dhigayso waxay dadka caynkaasi wariyeen ayaa la ydhan welibana waaye atawaadu markaa calalkadibi markaa aanay ya laa macan jamaac an yarwiya jamaacatum laa yaqacu aanu dhacayno atawaadu cala alkadibi aanu dhacahayn oonu iyaga kaba dhacahayn yay ka warinayaan min mitlihim dad iyaga lamid ah oo tan n waa dad iyaga lamid ah oo tiradood leegoo sidoodaasoo kalea ayay kaba wariyeen ilaa an yantahiya ilaa uu gaadho khabarkii ila almukhbari canhu kii laga waramayey ee warka isaga waxaan lasoo naqlinaya ama aragti ahaa ama maqal ahaa ilaa laga gaadhayo bal taas baa la yidhaha taasi waa tacriifka ujeeddadu waa inay jamaaco badan iyo xbal ma xadaynayno tiro kuma xadaynayno laakiin caad ahaan ay u noqonayso shay mustaxiila ama mutacadira inay beeni kaba dhacdaan ama been ay ku heshiiyaan taas inay wariyaan weliba iyaguna dad intaa leeguun kuwa iyaga lamida kuwaasna kuwa lamida oo tiradii marna aanay hoos u dhicin oonay heerkaas caadadu ay mustaxiil kaba dhigayso been in lagu lagu heshiiyo aanay hoos ugaba dhicin ilaa laga gaadhayo ciddii kolba warkan laga soo naqlinayay welibana waa yakunu ahaanaya khabarkii fi lasli asalka hore waxaan lasoo naqlinayaa weeye can mushaahadatin aragti aw samaacin maqal laa can ijtihaad oo macnaa wax xawaasta mid kamida lagu haleelayana warkii wax lasoo naqlinayo oo dadka intaa leeg waxay wadaan ba hadday inoo sheegaan magaalo fulan iyo ciddaa inay arkeen oo kale ama ay waxaa maqleen oo kale iyada bal markaa waasaxo waa wax dee mushaahado ama samaac markaa ku dhammaanaya haddii wixii la wadayba ay noqoto aragtidad iyo fahamkoodi iyo ra'yigoodi iyo masale ama ijtihaadiye ama caqliya un hadh marka dambe uu noqonayo wixii lagama warramayay taas iyada dee mutawaatir lama odhanayo waxa weeyaan waa waxyaalihiina inuu musanadkii khabarkooda uu yahay wax mushaahada adigu xawaasta mid kamida lagu haleelayo lacan ijtihaad ijtihaad aanu noqon taas baa mutawaatir la yidha adigu waa tacriifkii kolley kutubtii musalaxana dee waabatan soo aragnay ama khaasatan dee sharxu nukhba iyo dee kayrkiiba waan kuba soo aragnay warka caynkaas ah ayaa waxaa lagu magacaabaya mutawaatir marka maxaa ka dhalanaya cilmiguu faa'iideynaya cilmigu waa dee yaqiin in wixii la hubo oo dee uu kula mid noqdo waxaad waxa weyaan aragtay oo imika bal maalan maka oo kale wujuudkeeda dadad aada u badan baa kaba maqleen ninkii aan tegin aan arkinayn war un ku tahay haddana dee waa yaqiininayaa waa hubaa inay jirto ama bal dee magaalooyinkaa gaaladaynu warkooda had iyo goor maqlayna meelo kala duwan aan kaba maqlayna inaan soo arag waxay u yaqiininayaa taasoo kale horta cilmi bay u faa'iideynaysaa de kol haddii cilmi ufaa'idaysana camalfalkii lagu camalfalayay isagu waa min baabi awlo ah rumaynta wixii la rumaysanayo inuu dee warkii hadduu khabar yahay fulinta la fulinayo kale hadduu wax camal u baahan yahay ama de waxa weya wax dalabiya uu yahay bal taas bay noqon kaasi waa khabarkii mutawaatirkaa alaxaadu axaadkii walaxaadu axaadku huwa isagu aladii kii weeye yuujibu waajibinaya alcamala camal waajibinaya walaa yuujibu aan waajibinayn alcilma cilmi aan waajibinahayn oo khabarka axaad la yidhaahaa waa mutawaatirka muqaabilkii ee axaadna bal masalan xagga luqada waa jamcu axad axadna bimacna lwaaxid bay tahay khabarulwaaxidna waa mid iyo laba iyo saddex iyo adigu wixii aan heer tawaatur gaadhin tacriifkaa hore aan ku rumoobin oo dhami waxay warinayeen khabar alaaxaad bay idhaahaan oo macluum aha shaksi keliya labuu noqon karaa saddex buu noqon karaa afar buu noqon karaaye laakiin dadkan warinaya ayuun baan gaadhsiisnayn heerkii dee ay caado ahaan mustaxiil ay u ahayd dadka intaa leeg in beeni ay kaba dhacdaan ama been ay isku waafaqaan heerkaasun baana gaadhin mid iyo laba iyo saddex iyo way noqon karaan way ka badnaan karaan laakiin heerkaa dee tawaaturkun baana gaadhin kaas baa horta khabarulwaaxid la yidhaah marka haddaba isagii buu inoo sheegayaa wixii xukumkiisaaye huwa isagu aladii kii weeye yuujibu waajibinaya alcamala camalfal waajibinaya walaa yuujibu aan waajibinayn alcilma yaqiin iyo shakili iyo dee cilmigaa yaqiiniga aan faa'iideynayn kali masaladan dee khabar alwaaxid waxaa la arkaaba axaadiistu axaad inay u badan tahay waana taa anugu camalfalayno eaynu ku camalfalayno ee xaaraam iyo xalaal baan ugu camalfalayno oo camalfal waa waajibisay bal xagga cilmiga oo kale maalan ruux baa kuu yimi war buu kuu sheegay ruuxii waa ruux aada og tahay cadaaladiisa iyo siqanimadiisiyo ta aada og tahay bal markaa warkaa uu kuu sheegay haddii waxa weeyaan waad rumaysanaysaa waa camal rumaysigan waa camalfal aada ku camalfashay oo waadigaa rumaysay warkii laakiin maxaa meeshii jira ixtimaal waa suurtagal ruuxan isagoo dee wasfigaa aada ku rumaysato leh in haddana qalad ka dhaco khada ka dhaco inay macsuum maahe kadib kaba dhaco markaa taas oo kale dee warkaas aada rumaysatide haddana ixtimaal waa dani gaariba une ixtimaal inaanu warku san u dhicin dee meesha kama wada saari kartid oo wixii aada aragtay ama aada maqashay ama dad mutawaatiriin ay sheegeen oo kale la heer ma noqonayo dani raajixa ama dee oo bal wasfigiisan aan ku rumaysanay un baaba jira xataa mid iyo lababa haba noqoto rasuulka ilaahay xadiidkiisii ahaa dadka uu ku lahaa dada waa ii imanaysaan idinkoo wada doodaya oo ishaysta waxaa laga yaabaa na barhkiin inuu barhka kale xujadiisa kaba yaqaano oon u xukumo sidii aan maqlayay ee ninkii aan xaqa walaalkii u xukumo qadca naarun baan uxukumaya eg ninkii waa yimi waa hadlaya waxbuu sheegtay wixii bal markaa ruuxuyna qeybkii ma oge uu isagu sheegtay kol haddii ninkii aada isleedahay warkiisan de marka aada u malayso ama aada rumaysato dee waabaad ku dhaqaaqaysa aad ku camalfalaysaa laakiin nafsul amarka waa ka dunaan karaa oo xaqiiqadu way ka dunaan kartaa taas taas bay leeyihiin camal way waajibinaysaa oo dee wixii waa lagu camal falayaa laakiin waaba tan dee xadiidkii isagoo saxiixa haddana ay leeyihiin culamaa lmustalaxba ay leeyihiin saxiixnimadkani waa daahirka isnaadka wixii nooga muuqday ee waaqaca iyo nafsul amarka maaha haddaanu ahayn ama dee mid qaraa-in kale ay la socoto ama dad dee xufaada iyo dad wada cudu dee heer sari ay wixii wada warinayaan oo taa ku tasalsulay ama mid mutawaatira ama kaa dee saxiixayn ee in talaqigan ummaddu wixii kuba sugnaa ay qabuulkulaba kulantay oo dee kaba weyn in badan oo asaaniidii kaba mida taas cilmigu uba faa'iideeya wixii aan ahayn ee adigu qaraa-in kale aanay laba socon waa daahirka une maaha baatinka iyo nafsalamarko waa ka dunaan kara waana waafiqi kara waa taa ay yidhaaheen oo kale xadiidka xataa haddii waa daciif laleeyahay waa daahirka ay leeyihiin isnaadka ay leeyihiin jaanibkaa weeye jaanibkan uu leeyahay cilmi iyo yaqiinta ma faa'iideynayo ee camal buu faa'iideynayaa kollay nabel markaa masaladii dee camalkan uu inoo faa'iideynayaa ma kala qaadayno kol hadduu inoo sugnaado dee si aan xaraam iyo xalaalba ugaba qaadanayno iyo umuurtii ictiqaadkayna aan ugaba qaadanayna halkaasna saxaabadii iyo salafkii ummaddu ugamay joogsan jirin walow dee in la yidhaha khabarulaxaad guud ahaan caqiido looma xujaysanayo waxyaalo in umuurtan farciga oo ka xoog badanba masaa-isha caqiidada ama masaa-isha caqiidada in dee kuwa waaweyn ahayna waa jiraan oo dee bal markaas bal masaa-isha caqiidada oo khilaafkeedii laguma kufriyan kufriyan barhkood laakiin umuuro farciya oo dee xadiidkan aan kaba qaadanayno haddana kufri keenaya sida dee umuurtii salaad iyo soomka iyo waxyaalihi arkaanulislaamkaa way jiraan bal markaa kolley camalfalkiisii iyo rumaysigiisii waa halkeed eh dee heerkii mutawaatirka ma gaadhsiisnaa ruuxii keli ahaayo kii laba iyana khada baa ku banaanaan karo dad imaka laba markhaati hadday wax furaan qaadigii waa ku qasban yahay inuu taa kuba xukumo kol hadday cuduul yihiin kol hadday cuduul yihiin inuu taa ku xukumaana shay dee daruura qadciya ay shay qadciya iskaba noqonaysaa xaggii shareecadii oonu khilaafi karin laakiin maxaa iman karaa inay been sheegayaan ama waxyaalo kaloo san aanay ahayn oo waxyaalo lasoo dhoodhoobay way iman kartaa ixtimaalkaasi waa iman karaa ixtimaalkaasite kumuu sugnayn khabarkii mutawaatirkaah jiha kaste kala imanayay kumuu sugnayn bal markaa taas buu leeyahay camal buu waajibinayaa laakiin cilmi u waajibinayo bal umuuro kalena kolley waa inoo iman doonaan wayanqasimu ilaa mursalin wamusnadin kolley wa isla yar dheraan wallah subxana wa tacala aclam